Kulanka Wada-tashiga Qaranka ee Diyaargarowga Madalaha Caalamiga ah ee Arrimaha Qaxootiga ayaa ku dhacaya magaalada Muqdisho, iyadana kulankan la abaabulay hay'adaha qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, iyo waliba ka qaybgalaya mas'uuliyiin ku socotay wasaarado shaqaaleysiin ee federaalka sida arrimaha gudaha, amniga, cadaaladda, caafimaadka, waxbarashada iyo deegaanka, iyadana sidaas oo kale qayb ka hayaan dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir, bulshada rayidka ah iyo xubno ku dareeray beelaha caalamka. Intiisa shirkaan dareere ah iyo waliba ka qaybgalayaasha rayd fiiro ka samayn doona qaab fulinta ballanqaadidii lamada kun iyo tobon iyo sagaalkii, iyadana sidaas oo kale la heli doona dhamaystirka ballanqaadyada cusub ee Diseembar lamada kun iyo labatan iyo siddeeda. Marwo Safiya Xasan Maxamed, Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga Qaranka oo furitaanka shirka ku hadlay, ayaa ku warbiday qorshaha diyaargarowga kulamada kalaada.
waxaa halkan maanta isugu imaanay waxaweyaane sidii loogu diyaar garoobi lahaa ee, shirweynihii een, um, ee, adduunka ee qaxootiga wax loogu aruurin lahaa waxaana laga rabaa marka anagoo midaysan soomaali oo midaysan oo hal ah inay la yimaadaan ee, qodobo ee, markaa hadhowna ee, naan- nalaka doonayo inaan anagu fulino gedigan waxaan rabnaa inaan isku tagno aan ogaano horta afar sano 2019kii maxaybaa een, soo qaadanay oo soomaaliya ay balijgarasii tiri waan qabanayaan maxaa nooga hagaagay maxay noogu hagaagi waayeen Een, iyo een, afar ilaa iyo lix maybe toddoba qodob inaan la nimaano oo nidhaahno intaabaan doonaynaa inaan markan afarta soo sano oo soo socota inaan ka wada shaqeyno as a dowlad uga shaqeyno wasiiru dowlaha wasaaradda amuuraha gudaha federaalka iyo heshiisyada mudane saadaad cali ayaa sheegay in si gaar ah ahmiyad la sii doona kulankan dowladda soomaaliya waxay aad iyo aad ay dadaal ugu jirtaa sidii qaxootiga soomaaliya loo nida- loo loo nidaamin lahaa sharci loogu suubi lahaa saa la socotaan sharciga qaxootiga qaranka mardhow waxaa baasgareeyey golaha shacabka baarlamaanka ayaa baasgareeyey hadda wuxuu yaalaa aqalka sare aqalka sarena waxaan rajaynaynaa inay baasgareyn doonaan kalfadhigan hadda soo socdo markuu furmo baarlamaanka kadibna madaxweynaha siixi doono kadibna soomaaliya waxay yeelan doontaa sharci qaxootiga iyo magaaladoonka ah oo madaxweynuhu saxiixay oo sharci ah sharcigaasa wax badan wuxuu naga saacidayaa inaan nidaamino qaxootiga soomaaliya saa ula socotiin soomaaliya waxaa aad ugu soo qulqulaya baryahan dambe qaxooti badan qaxootiga soomaaliya jooga hadda la aqoonsan yahayna waa ogtihiin waa dowladda yemen keliya ayaa la aqoonsan yahay qaxooti suuriya joogo qaxooti zanzabara jooga soomaaliya lamana la aqoonsano qaxootiyaal kale oo dowladda dowladahan dariska nahay ka imaadaan jiro sida dowladda etoobiya ee, dad badan oo dowladda Itoobiya ka yimaada dalka Soomaaliya joogo oo weli loo aqoonsaneen marka sharcigan maanta iyo talooyinkan maanta halkan lagu aruurinayo waxay qayb ka tahay sidii waxaas loo nidaamin lahaa kadibna loogu suubin lahaa ee, waxbarasho caafimaad maangelyo sharciyeed ay dalku joogaan oo sax ah dowladdan ka warqabto dowladdan gacanta ku hayso